mudane madaxweyne maantaito shaqo aan bilaabayna ma jirtee shaqo socotay baanu sii wadaynaa waxaanu sii wadaynaa oo aan xooga saari doonaa sidii aan baarlamaanka ka hor iriba in ammaan lagu soo celiyo dalka taasoo runtii ahmiyad weyn weyn weyn nooleh waxaanu xooga saari doonaa inaynu dalkan dastuurkiisa qabyo tirno una diyaarino dalka doorashooyin hore inay ka dhacaan labada kun elf iyo toban waxaynu xooga saari doonaa in dowladnimadayada laga dareemo meel kasta oo jamhuuriyadda soomaaliya federaalka soomaaliya ka tirsan degmo walba tuulo walba iyo gobol walba haddii alla idmo waxaan xooga saari doonaa inay bulshadayadu hesho adeeg adeegay u baahan yihiin ee xagga tacliinta iyo caafimaadka inay helaan kolleyba hal maalin lagu heli maaye inaanu dhaqaajino oo runtii aynu keenno adduunka meesha uu adeegaas ka marayo